iyada oo lagu guda jiro maalmihii ugu dambeeyey bisha barakeysan ee rabadaan islamarkaana muslimiintu ayadu diyaargaroobayaan dabaaldega munaasabada ciidul fidriga ayaa waxaa qaar ka mid ah barakaxyaasha ku nool kaamka magaalada beledweyne ay codsadeen in laga taageero caruurtooda sidii ay maalmaha farxadda ciidda ula qeybsan lahaayeen dhalinta la midka ah maadaama aysan iyagu awoodin in ay u iibiyaan waxaay maamulka beledweyne iyo sidoo kale dowlad goboleedka hirshabelle ee dowladda soomaaliya iyo bulshada la wacsiiyaba ay ka codsadeen in laga taageero farxadda dhalaankooda waxaa ku nool kaamka barakacyaal tiro badanaa ku nool rabadaanka waa sii dhammaanoyaa barakacyaashaas oo u badan dad danyar ah oo dhammaantoodba ahaa la dhihi karaa dadkaasoo marka aan awoodin wixii ay ku ciidi lahaayeen waxaan ummadda muslimiinta ka codsanaynaa waxaa le wixii karaamkooda ah dadkaas masaakiinta inay ku caawiyaan oy gacan ka geystaan anagoo ah axaab ismaaciil waxaan u baahanahay kaamka masaaran joognaa waxaan u baahan dhar ciid waxaa ilmo badana haystaa waxaan ku gata ma aboodo waxaan u baahan inaa si degdegal naagasoo naaga soo gaartiina u baahanahay walaalaha muslimiinta aan u baahan inayna caawiyaanoo wax aan haysno malaa waxaan dhar ciid ku gadana hataa ma haysano ilmihii waa naga aradan yihiin ilmaha inayna codsiyaan aan ka codsanayna hadduu ilaahay raalka noqdo waalidiinta kaamka joogto kaamka masaar waxaan naga cogsanaynaa cayaal badan anoo jooga oo rajiyo agoonan haaya dhar iidna ma awoodno waxaan haysanan malaha wax ilaahay mooyaane inta ciyaalka noola ciisiyo noola arbixiya aan baahana hadduu ilaahay yidhaahdo kumisaar hooyooyinka ku noolaan ka mid ahay caruur badanaan haastaa caruurtiina ma awoodo inaan siisto dhar ciid marka waxaan u baahanahay inaan caruurtii lee siiyo dhar ciid waxay ku ciidaan inaan caruurtii lee siiyo aan ka codsanaa waxaa jira dad badan oo ay ugu horeeyaan barakacyaasha kuwaas oo aan caruurtooda u awoodin in ay u iibiyaan waxyaabaha ay ku farxi lahaayeen maalinka ciidda